بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقون سبيال ميلكاستي سيروغدان يوسي كاستون انديغايتان haka dhowaada barnaamijkii kulanka warsan oo xiliyadan oo kale hamiin kasta markii lagu reeba hamiinka jimaada isinku dhugunsdaasan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka uu ku hoy ilaahay aboodile raalle kanagad waliba hasiin saaray waana siina socodsiyahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala inaga farsamadana waliba infidee saaxiibkay maxamed xuseen faliir maxamed biike todobada barnaamijka oo kiisinku dheegi doontaan waliba kumid naqdo doonee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uusi taag yeeri go'aankii sacuudiga iyo xulifadiisa iyo ka gooyeen dawladda qatar may sheeni in hata koonfur galbeed iyo xidhiirka anjarta dawladda qatar waaniyo taag yeerta xulifada sacuudi hoggaamiyaas ma wali jare dhaqaalihii ku fadahayta dawladda sacuudiga maamulka koonfur galbeed uusu taag yeera dawladda qatar sumcadda dawladnimada soomaaliya anteelinku kadhii kora barnaamijkiiya oo ku ka dheegi doontaan hoo ilaahay aboodile raalle ka naga saas oo kale barnaamijka waliba isinku dheegi doontana golaha shacabka ah jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waliba iyo guddi habaarown xil saarena go'aankii xukuumadda yee kaka wareejida dawladda etoobiya cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax howka barnaamijka hoo ilaahay aboodile raalle ka naga iyo ku dheegi doontaan maysheeni in dawladda soomaaliya ama baarlamaanka soomaaliya xilligan iyo guddi in magacaabaan dhiibista cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ee laku wareeji dawladda etoobiya shacabka soomaaliyeed sidaan aragahaya owka barnaamijkiiya ku dheegi doontaan hoo ilaahay raalle ka naga saasoo kale owka barnaamijka kulanka warsan walaysinku dheegi doontaan waliba ku mid aha wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed yaa wali ka hadlay arrimo ergada doorado doona golaha deegaanka degmada xudur hataba intay walmarahayaan ergooyinka nagada doonaan axaanuusi cadaaladda walandoorado oo ka barnaamijka ku dheegi doontaan walibana barnaamijka siin ka faahfaahiyi doona arrimahaas iyo arrimo kale oo la xidhiira xaaladda degmada xudur barnaamijkiiya oo ku dheegi doontaan idaacadda warsan saas oo kale barnaamijka oo ka qodobkanka muhiimsan oo isin dheegi doontaan waliba ku mid aha idriis abdidakhtar xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo uuse geeka booqdi kaamum ka yaala magaalada baydhabo isla maraxantaasna sheegay in dadka barakacayaalka ku nool magaalada baydhabo wallanka qabado doona xaaladda ee eedan liidata iyo ka haysata magaalada baydhabo may sheeni in xildhibaan idriis abdidakhtar uuse hata arrintaasi ku hadal ma runtisa in walanqabado doono dadkaasi sidaase arrintaas ku suurtagala doonta oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ku dheegi doonta sidaas oo kale waliba barnaamijkiisan ku dheegi doontana sidaas oo kale waliba barnaamijka ka dheegi doontana guddoomiyaasha haryaalka barakacyaalka kiyaala magaalada baydhabo gobolka baay ooyo ku hadalay xaaladda diilaanta iyo iriidi iyo markaasi ka haysata magaalada baydhabo waana dalbadi in gargaar lansuubi xilla xillo lahakubahi abaarti waana hata dareemahayaan saanti abaarta ka reebti may sheeni in xilligan iyo ku hadalan xaalado noololeed iyo ka haysata duleedka magaalada baydhabo barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kale ya ka dheegi doontaan oo una siinqarihayn balse ha ka dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulanka warsan waa habeennimo talaadaha taarigdan iyo ka eedanta tumiisiyeedka bilo sagaalaad sannadka labada kun toban iyo toddobada weli dhugunsadahaytana barnaamijka kulanka warsan qeybo yein horey qodobkanka horreeya ee barnaamijkuun ha ka qaadada doono weliba ku mid naqdo doonee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uuse taageeran muuji xulifada iyo hoggaamiyaa sacuudi arabiya waana xidhiirka anjari dowladda qatar afhayeenka madaxtooyada koonfur galbeed nuurudiin gacma dheere oo goordhow un warami idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo waliba hadalladiisii ku mid haayay dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay si buuxda ugu taageertay xulifada uu hogaaminaya sacuudiga iyo imaaraadka ay ka mid yihiin ay si buuxda u taageertay waana go-aan dowladeed ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya uwada dhan tahay waxaan umaleynaya warqadana boqol ka mid ah saxaafadeedkii cadeyntahaana uu idiin soo gaaray marka waa wax dowladda koonfur galbeed ay wada dhan tahay in la taageera dowladda sacuudiga ee xulfada hogaaminaysa marka maxaa keenay xilligan maadaama dowladdii federaalka weli go-aankaasi dhedhexaad ay ka tahay maxaa keenay maamul goboleedka koonfur galbeed oo xubin ka mid ah dowladda federaalka ah in xiriirka u jaro ee dowladda qatar isla maraxantaasna xulifada sacuudiga la qaato go-aanka in badan tale iyo tusaale waynu siinay dowladda federaalka soomaaliya sidii loo wada taageeri lahaa xulafada sacuudiga danaha soomaaliyana ay aad ugu xiran tahay xulafada sacuudiga uu hogaaminaya marka waa go-aanka markaan ogaanay in dowladda weli ay ka jiifto waxaan anagu si buuxda u taageernay dowlada dowladaha uu hogaaminayo sacuudiga xulafadaasana ku garab nahay waxii maanta oo warqada soo baxday kadib waxaan si buuxda u taageeraynaa dowladda sacuudiga xulafada hogaaminayso waayahay maxaa dowladda federaalka ee ka reebaya oo idink idin ogolaanaya inaad taageertaan xulifada sacuudiga dowladda waxay inta badan ku dhisan tahay dowladda waxaa hoostaga dowlad goboleedyo oo oo dhowr ah dowlada goboleedana waxaa talooyin ay ku leeyihiin dowladda dhexe inay siiyaan marka dowladda dhexe waa inay aqbashaa ogolaataa talooyinka ay soo jeedinayaan dowlad goboleedyada marka balse nin badan way ka cagajiiday dowladana waxaa fiican dowlad jirta baanan anaga dal jira baan nahay inaan hal dhinac dhaxaadaysan ahaan arrintu in si buuxdan aan u taageerno garab kamid ah anagu markaan fiirinay oo xiirinay kadib waxaa go-aan cad noo soo baxay oo aan taageerno noogu soo baxay dowladaha u hogaaminaya sacuudiga waxyaaba aan ku taageerana waxay tahay way garan karaan soomaalidana caalamkana way ogyihiin dowladda sacuudiga garabka ay hogaaminaysa sida imaaraadka iyo dowladda masar waa dowlado inta badan oo lafdhabar u ah aayaha iyo katalinta arrimaha soomaaliya oo ay wax badan nooga xiran yihiin xiriir badan oo soo jireen ah baa nagala dhexeeya dowladda dowladaha sacuudiga u hogaaminaya marka xiriirkii anagoo dhowrayna baan si buuxda u taageernay dowladdana waa go-aan la wada gaaray ma ahan go-aan gaar ah waa go-aan dowladda koonfur galbeed khayraadka kala duwan ay la wada gaareen maxaad u cuskateen oo oo oo sharci ah sidaan kuu sheegaba sharciyadan u cuskanay waxay tahay xiriir soo jireen baa naga dhexeeya waxaa naga dhexeeya arrimo badan baa naga dhexeeya oo danaha soomaaliya kamid ah afayeene xiriirka ka dhexeeya ma aha koonfur galbeed waa soomaali oo idin maadaama madaxda qaranka weli arrintu ay dhedhexaad ka yihiin maxaa idinku riixay idinkoo maamul goboleed ah inaad go-aankaas qaadataan anagu horta uma horeyno go-aanka waxaa qaatay maamul goboleeda inta badan waxaan umalaynayaa uuna hal maamul goboleed inuu haray marka inta badan maamul goboleed waxay talooyin kusoo jeediyeen in si buuxo loo taageero garabka uu hogaaminayo sacuudiga balse dowladda dhexe oo dowladda federaalk in badan ka cagajiiday anagu waxaan go-aan marka dambe ku gaarna inaan dowladda federaalka aanu go-aankeedii aanu yeelin oo aan si rasmiga u taageerno dowladda sacuudiga xulafada uu hogaaminayo dhinaca kale marka laga hadlayo maamul goboleedyada dalka waxa ay inta badan qaataan go-aan dowladdu ay kasoo horjeedo marka ka koonfur galbeed ahaan maadaama go-aankii ugu horeeyey ee dowladdu aan ogolayn idinka aad qaadataan lagama yaabo in caqabad idinku noqoto oo dowladda iyo idinka xiriirkiina sii laciifayo anigu xiriirka hadda sii laciifaya malaha sababto anagu in badan waanu u sheegnay dowladda waan kula talinay in intaan waxaan xeerinaynay wakti badan buu qaatay waa fili kartaa inta bilood ay soo qaadatay lasdabadjiigmayay oo aan talooyin iyo tusaale badan aan siinay dowladda dhexe anagu dowladda dhexe kama soo horjeedna waa dowladda dowladda dhexe kasoo horjeedma lihin laakiin fikradii waa u keeno niri dowladeena haddaa tihiin oo dowladda dhexe oo maanta taladii guud haysay talooyinkan baana nala wanaagsanaaday cadeemo badan baa la tusay oo ah in maxay ahayd dowladda federaal dowladaha ee hogaaminaya sacuudiga waxyaaba ay qabteen waxay dowladda qaran ay qabatay markii la anagu miisaan baa saarnay markaan miisaanay dhanka miisaanka u batay waxqabadka iyo xiriirka dhanka u batay baan raacnay anagu xumaan kale iyo dowlad kuxumeen iyo dowladda ayaan kasoo horjeednaa midna ma ahan dowladda dhexe waynu taageersanaa waxaan kamid nahay dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya federal state baan nahay anagu waa qayb kamid ah federaalki baan nahay laakiin micnaha wuxuu yahay in badan baan wax u sheegnay talooyin badan waan siinay hadi talooyinka weli wax oo dowladda dhexe xaggeeda way ka xagajiidaysay laakiin anagu hadda tan dowladda dhexe kama hadli karna go-aankeeda iyo qaabkay wax u wada balse taanaga baan ka hadli karnaa taanada waxaanu taageernay si buuxdan u taageernay xulafada uu hogaaminayo sacuudiga kaas walibaha ay afhayeenka madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya oo nin ku waramayay go-aanka iyo qaadadeen oo xiriirka lanku jaraay dowladda qatar
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star badiidole ii miranin dhubatay jiral dhubbabshay inkaanjerdismile wadhog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya qumnya waalinya may laka qiyaasay maylaka qiyaasay may laka qiyaasay hooshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeede danseeha ka gali inboqohooto dibadda hasku diiwaan geliyey bahoota dibadda anama iska diiwaan gelinay alaab dhismatoonga ahaa dabaqi iskorsaaro dib sii sido faday adintana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashina handhooftay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qawo banoo macawiista qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan ha qobay Kan ha qobay.
kan ha qobay Kan ha qobay.
kaasa qobay Kaasa qobay.
kan ha qobay kaasa qobay ma taro jublihi tafaariikhtii fadaas ma qaadato walaalay gabaarmoogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star two hadda ii hor qaboy ije elkaalida i garasha kiin ogolaa haba baawurka ha kor hehe niyo iyayo nabad bahe
baarlamaanka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo geeka waliba guddi usan xil saaray u habaarow arrintii dhiibowkii qalbi dhagax waliba kulun geeka baarlamaanka federaalka soomaaliya uusan ka weeldhaday magaalada muqdisho xarunta golaha shacabka laxa kuxulay guddi markaasi arrintaasi baaritaanka suubiyow cabdikariin xaaji cabdi buux xoqeeyaha guud ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wargadka qoran guddiga la magacaabay habaarowka arrintii qalbi dhagax ujeedo magacaabid guddi gaar ah markii aan dhegaystay doodii kulankii toddobiyo tobnaad ee golaha shacabku yeeshay saddex iyo tobankii setembar laba bo-an two thousand seventeen kuna saabsanaa qaraarkii ka soo baxay golaha wasiirada lixdii setembar laba boqol toddobiyo toban labaatan toddobiyo toban markaan tixgeliyey ra'yiga aqlabiyadda xildhibaanada golaha shacabka oo ku teliyey in loo saaro guddi gaar ah oo ka soo baarandegta arrimaha ku xusan qaraarka golaha wasiirada ee kor ku xusan markii aan arkay qodobka kontoniyeel xila- ah, kontoniyo lixaad farqadiisa shanaad ee xoorasaadka golaha shacabka oo ku saabsan magacaabidda guddi gaar ah oo leh jiritaan muddo cayiman kadib markii aan la tashaday guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka soomaaliya waxaan magacaabay guddi gaar ah oo ka kooban xubnaha halkan hoose ku qor kow xildhibaan axmed dhimbil rooble casoowe xildhibaan axmed mayow cabdulle kornay ruush xildhibaan burhaan aadan cumar xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa xildhibaan cabdiqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi xildhibaan cali yuusuf cusmaan gane xildhibaan cali yuusuf cali xoosh xildhibaan hani maxamed aadan xildhibaan lufti shariif maxamed cumar xildhibaan maryan cariif qaasim xildhibaan maxamed axmed maxamed garweyne xildhibaan maxamed cumar caymoy xildhibaan maxamed ibraahim cabdi diyeeshe doctor maxamed maxam- eh, cabdi maxamed gaandhi xildhibaan saciid maxamed maxamuud xay ujeedada iyo xilka guddigu waa ay in uu ka soo baaraandego ka- kana soo diyaariyo warbixinta fasiran arrimaha ku xusan qaraarka lixdii september two thousand seventeen uu soo saaray golaha wasiirada si loo horgeeyo golaha shacabka b in uu warbixintiisa usoo gudbiyo xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka howlihiisana kusoo gunaanado ugu dambeyn tobanka oktoobar eh, laba two thousand seventeen dhammaan hay- qodobka labaad dhammaan hay-adaha dowladda waxaa la farayaa inay guddigan hawshan gaarka ah loo xil saaray ay gacan buuxda ku siiyaan xilgudashadiisa number three xubnaha guddiga waxaa la farayaa inay si degdeg ah u howlgalaan kulankoodana kulankooda koowaadna uu qabsoomo laba beri gudahood ugu dambeyn koob iyo labaatanka setembar xogeeyaha gu- qodobka afraad xogeeyaha guud ee golaha waxaa la farayaa inuu xubnaha guddiga wargeliyo kulamadooda abaaburo una fi- una- una fidiyo dhammaan wixii xilgudashadiisa u fududaynaya shan si waafaqsan qodobka lixdan iyo saddexaad sarqadiisa sanaad ee xoorasaadka golaha shacabka muddada xilhaynta guddigu waxay ku eg tahay isla maalinta golaha shacabku ka go-aan gaaro warbixinta guddiga lix si t- si- si- si tixraaca idinku fududaado waxaan halkan idinku soo lifaaqay far- ay qoraarkii golaha wasiirada ku taariikhaysnaa lixda bishii sagaalaad b heshiiska ku taariikhaysan toddobadii juun 2015 c heshiiska ku taariikhaysan labada maajo 2016 d hadal qoraalka kulanka todobna- toddobiyo tobnaad ee golaha shacabku yeeshay wabilaahi towfiiq waxaa saxeexay eh, guddoomiyaha golaha shacabka eh, mudane maxamed sheekh cismaan jawaari
basura aboo geedka dhardhigooba isdaartay maad waslahaa karti adigoo jadiidka intaalki warti may waradeerey lukudhidhigoa mismama jarmay ma indhoo ku jirinta dharkikii keena dhigadayle wah aman hayna maayreed masyanka nuuren wara oomo nadiifa laka dhigaysan nuuradi wa oma naif aasu amay fol aasu ah hadabalamu kungahaysudee kunkooy unagi oo gaaday oo kunhayta soo hagaaday hayinkadar ilibar moosiili wayliseeneeye yeedo lama lama kumaho baakada nusnusjee liseeni lam kontom garaame eh lam haba ho qaatob sedikun makidaaria siri baakada hanlay ho lam haba qaat sedikuna dhiibas makidaaria maabkorgabto ame maydow ayaa antin wajagaloe hadda hagaade poolana ninkana seehiyey ooman nadiif nambunsi haatow nocshe may aragaw norway i jarmal ooman nadiifa taalla lugaal i boosaase naase habrood i hargeysa oomo nadiifa taal naafashe way aragay nadaafadiya saayidaaha nang arigii ma dhaafaw oomo
wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka maamulka koonfur galbeed iyo weliba ku hadlay arrimo ergada dooradaas golaha deegaanka degmada xudur iyo meelang marahay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka koonfur galbeed cabdulaahi maxamed aadan cabdulaahi fari yaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mardhow ay tila hadlay walin usuku hadlay arrimo fara badan oo ku mid yihiin meelang marahay hoola usugoona sheegi in mardhow ha gebagebaayi doonaan بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم مدعنا وريا استغال الحضور waxaa ka socda arrimihii maamul samaynta ama maamul udhisida golaha deegaanka degmada xudur kaas oo ay ka imaanaya maamulkaas ka imaanaya shacabka waan gartay marka ergooyinka waa imisa tiradooda ergada marka hore waxaa loo kala qaybiyey degmo- degmooyinka sideed iyo tobanka ah ee ee ay ka kooban yahay maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed waa sideed iyo toban degmo waana saddex gobol goboladooda magaalo magacyada gobolada waxaa waa e waxayna leeyihiin ergooyinkooda boqol iyo konton waaye golahooda deegaankana toddoba iyo toban toddoba iyo labaatan xubnood waaye marka xudur aad ku sugan tihiin ee beelaha xudur degan ee in badan cabashay muujinayaan ee qaabka loo xushay ergooyinka in nin jeclaysi ay jirto bal ka waran arrimahaasi maxaad ka leedahay Een, horta waxaad ogaataa een, haddii wax wax qiimanaya ay noqdaan bini aadan Een, bini aadan wuxuu qeybiyey bini aadanku ma qancaan mana deeqaan Ee, waxaa keliya oo lagu qanci karaa waa waxuu alla qeybiyey Een, siduu alla u bixiye dadka waa ugu qanacsan yihiin laakiin bini aadan haddii qofka wax kasta la siiyo oo qof bini aadan uu siiyo ma lama qancin karo hase ahaatee een, beelaha dega degmada xudur waa toban beelood tobankaas beelood waa odayaashooda markii ugu horeysa lasu keenay Ee, waa la wada hadashiiyey inuu jiro wax khilaafaad ah waxay caddeeyeen wax khilaafaad jirin kadibna sidaas ay ergada ayay ku keensadeen ayaga ay yaqaana sidii ay maaragtay eh, maamuladii hore loosoo dhiifi jiray iyo sida dadka ay ugu kala badan yihiin deegaanka ayay wax u keensadeen waana laga soo gudbiyey hadda wax khilaaf ah annagaan ognahay malahan waayna ku ganacsan yihiin ergadii waana la xareeyey Een, t- tababaradii oo habkii wax u dooran lahay waa la siiyey Ee, warqadihii aqoonsiga ay kaararkiin waa la siiyey haddana waxay sugayaan in xubnihii la- een, maaragtay la qeybsado kadibna ay doorasho galaan marka doorashada waxay ka dhici doontaa magaalo madaxda gobolka bokool ee xudur sida aan ku warhayno ee goormee la filaya doorashada inay dhacdo Een, doorashadaas waxaa ka horeeya een, in golihii la helo markii golihii la helaa sayas dooranaya Een, waxaan so- waxaana rajaynaynaa in la bandhigo maalmaha soo socda oo sooda lagu soo haayo in la- xubnaha sida loo kala leeyahay dadka aan loo maarata loo bandhigo kadibna ay markaas kabacdi ay soo xulaan markay soo xulaan kadib ayay ayagas dooran doonaan duaa la yidhahdo ergadan luxulaysoo kama mid aha kuwii wax dooran lahaa ergada waxay dooranaysaa haddii aan kuu kala caddeeyo ergada waxay dooranaysaa xubnaha markii een, xubno kasta qoys kastaba xubnaha ka imaanaya waxay leeyihiin ergo ergadaas ayaa xubnaha qoyskooda tartamayaasha ayaa kala reebaya markii qofka xubinta uu kasoo gudbo beeshiisa ayuu wuxuu noqonayaa xuban golo deegaan marka la dhaariyo kadib ayaa haddana waxay dooran doonaan guddoomiyahooda ku-xigeenada ayagaa golaha dooran doono waayahay arrintu markaa halka ay marayso ee caqabado fara badan oo aada la kulmaysaan dabcan waa ay jiraan ee wasaaradda arrimaha gudaha marka aad tihiin ee sidee ugu gudbi kartaan caqabadaha aada la kulmaysaan maadaama soomaali aan ognahay dhaliisheeda iyo ee tabashadeeda run ahaantii hadda waxyaaba oo aan wixii haddana soo maray waxyaabaan xallinay ayay noqdeen dadkuna runtii waa bislaadeen oo yacni maadaama toddoba iyo labaatan sano ee dhib uu jiray waxay aada u danaynayaan inay ka baxaan dhibka oo ay helaan maamul codkooda ku fadhiya saas laaligeed dadku runtii aaday ugu hamuun qabaan inay helaan waana waa runtii aaday ugu helan yihiinoo hawsha waxay moodaa inay aada u xiiseynayaan ayagana dardargelinaya hawshana waxay usocotaa si wanaagsan marka goormee laga yaabaa inaad soo gebagabaysaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kolley wakti dhow usbuucan soo socda inaan dhammaan gabagabayna hadii alira ugu dambeyntii e, bulshada reer xudur e, iyo kuwa koonfur galbeed oo caawa kaa dhagaysanaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo e, maxaad u sheegi lahayd runtii maamulada hadda la dhisiyo waa shan degmo waxaana kamid ah magaala maga- magaala madaxda ku meel gaarka ee baydhabo ayadana waxaan rajaynaynaa reer baydhabo inay soo dhaweyn doonaan siday usoo dhaweeyeen reer xudur dadkan waxaan usheegaya runtii waxa haddii ay awal joogtay in muqdisho dadka dhan laga maamulo markii dhexe waxaa la sameeyey maamul dowlad goboleedyo waxaana loo yeelay caasimado goboleedyo haddana yani maamulka waxaa loo soo dhaadhicinayaa degmooyinka kadibna waxaa la geyn doonaa tuulooyinka haddii la yidhahdo marka taas sidaas laaligeed waxaa la rabaa inay dadku helaan adeegii bulshada ay u baahneed ee lagama maarmaanka ah aynan u safrin safar dheer u gelin maamulkii iyo horumarintii inay deegaanadooda maarata taladooda ay runtii ay ay ka qayb qaataan si ay u helaan adeegii ay u raadin lahayn meel dheer kaas waliba ay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka koonfur galbeed cabdulaahi maxamed aadan cabdulaahi farig
daarudawa hospital isbitaalka daarudawa zainab how inta kukoytimay daarudawa hospital numay dairadiinatanjee daarudawa hospital wax kusamay daarudawa hospital leyli lemay fola isbitaal daawo yaal wamay way diin diriko diin lay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hospital dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriir dhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinku ku daawaye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaya aragnimo ka darsidi doctor maxamed abshira meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaalangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom biochemistry ikan shaybaarka c b c ya meele diyaarkinka ee hore indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashise diyaara daawooyin casri eh oo no-
idris abdidhaktar weli ku mid aya xildhibaanada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee laxaqudooradii deegaanada koonfur galbeed geeka weliba isu booqasho ka seeday kaamamka barakacayaalka kiyaala duleedka magaalada baydhabo isugana ku warbihi in xaaladiyo eedan liidata waana gurmud aan suubii doona mardhow idriis abdidhaktar oo la hadali warbaahinta iyo weli ise sheegay runtan waay laba jeer yaha kanagadi walaalan kanagadin wala waaye ee, xaalad bini'aadanimo eed inta tarsan yaa ku jirta ee, goboladan koonfur galbeed ee sideeda gobol ee, dhibaatooyin golo ku mid ee biilaanga jarta ee, deegaano badan khaasatan hadda baydhabo oo lama boqol iyo soddon iyo kow kun oo qaxooti ah oo shakhsiya ee kooy magaalada oo magaaladii oo awalba isku biyirayti iyo haddana dad badan ha ku korali Eh, sigaad aragaas may laraay biidhaaminha ayaa may laraay magaaladii imbaahanta Eh, un wala la kulunay markii un xamar roognay eh, madaxweynaha farmaajo la kulunay ra-iisul wasaaraha xasan kheyra la kulunay eh, hay-adaha qaarsho la kulunay Eh, xataa may laraay eh, wiiga baryay walaayka damboy biidhaaminha la bilaawe eh, dowladda dhexe wasaarada tamartii biyaha oo hamar siyaasi may laraay wasaaradda tamarta biyaha oo baydhabo iyo barnaamij hadda bilaabeen biidhaamin ah ee wala kala jartay magaaladii walha ka barakacay baadii dad jara male beerogi walha ku tabi dadkii walna ma haysadaan beledkii ka baahan yihiin si una dheegaani may laraay xataa dad oo jiro iyo haddii may la raakiro dhimadi baahada raadiya magaaladii jarta qayla dhaanti inuu insuubina dhinacaas walaa ku dhammaynay hataa ra-iisul wasaaraha walaa waaya in booyada gudoomiyii gobolka banaadir la amray in magaalada baydhabo may la raaysadin ka dhaqsi badan yoon in gurmudaan oo booyada in galaan taasna galanta ka jarta tan kalena inkooyi siisan ku warqabtan labaatan ilii sana wala jartay dad oo dugsi sare ku bahi shaqana in helna beledkii rooga oo may la raay jaamacad wal ku dhiibi waysan dad hadda jaamaca dugsi sare ha ku bahi oo waalidiintii oo dhiibi waysan ya jarta yoona may la raay sidii may la raay ummadda jaamacadoogaas linkubiyi iyo wala la kulungnay ra-iisul wasaaraha shaksiyan uusa shaksiyadiis iyo wala ballan qaaday afar sano jaamacad baydhabo mayla raayay dalkii dibadib haatoy in mayla raayay hadda baydhabo laku bilaawo dhallinyaradii la aruuriye oo society oo usu ku biyi mashaarjeeya mayla raayay iyo ka tabaruci taasna barnaamijkii galanta ka haay maalmaha haddaan hadaraynayo wala furaanaya mayla raayay ardayda haddii imtixaan laku qaado noo adeegsadaan maamulka gobolkii degmada la kaaladaana in dhallinyarada oo walbin haysan waalidiintiyo oo in biyo korna may la raay lacagtaas jaamacadda eh walaayo dadkaasa aruuriyaana wala la kaaladaana maamulka oo gobolka la kaaladaana sidii un inbilaawo fadni falinshe markuu wala faday qof walba oo ummadun may la raay in gargaari karo biyo dhiibi karo ganacsato xoog leh magaalada kusugan shirkado faylana roogaan dalka dibadiisda faylana rooga sidii mayleray ummadun gargaar degdeg ah liin suu biifaday khaasatan waagii hore xafiiskan isan argaysan anolaha mayleray dhiniga samafalka ahay xafiiska walaha leera jiray xafiiska golaha badbaadada leera jiray samafal badana kabiini dadka haddii sweden roogo oo mayleray golahan badbaadada leeraw wala ku fadaane in may la raay arintii samafalka hanagaan wadankun samafal hadeen baahanyi samafalkaas walla ku qobada ummadu walla in qobada dadka jaaliyada australia waa dadkii ku qayb qaadaday oo may la raay ciyaalka agoonta wala sii jari ciyaalka may la raay oo dadka owaalan wala sii jari yoona saas oo kale in todobaadyadan hadareere may la raay dhaqaalo hadhiiba guddiga iyo jara oo abaaro jara oo may la raay heer gobola jara heer wala jara may la raay maamul goboleeda jara dad ganacsato ay jaraan qof alla qofka hin dhiibtan in magaaladii wala in baahantaa magaaladii haddii wala baydhabo wala kanagada oo ay tahay sidii leera jiray waagin may la raay kun sagaal boqol sagaal iyo lamadii may la raay madiina tumuudin biyay waagaas dadka in gurmud yahayaan meelin koray warsa madhood meel leero wala ku furnay meel quudin ay ku furnay markii dambana wala ku way adduunka dhan ah gurmudi hadda focuska baydhabo ha saarnay baydhabo dhibaato ka jirtay oo may la raay nolol oo hungurlaanga ka jarta qaxootigii ha ka badaday dadkun hataa sidii dibliinka naga fadi oktoobar hadduu bilo tumiy lamadii rooba kooye oktoobarkaas idinku faa'iidaysadu fadan lin naga fadi qof walba qoyskiisu naga koro oo beesa sii koro oo ganacsatee ha bilaaway siyaasadeen ha ahaato may la raay samafal haatoy todobaadina hadareen siyaasad tiradiyo laba boqol soddon iyo kow kun oo qof waaye haddii liin qiyaaso soddon iyo kun oo qoyso waa tiro eedin badan waaye ma tiradun oo kale weli jeema qoyna meyle markuu wala la faday ummado dhammaa meel raay dhibaataysan biyo la-aante eh raashin la-aante eh waxbarasho la-aante eh caafimaad la-aante eh wala rafadeen meel raay dadku hayn gurmuday magaaladaana mayleray hay badbaadiyoy badbaadadii nagatoy in ummadan dhibaataysan la badbaadiy wallaahi kulley aniga hadda shaksiyadeyda haddaan maahe laakiin dadka kale naftirkooda dad oo waxaa jiro oo oo hadda markan annaga aan qayladhaanta samaynayna xamar waxa waaye xildhibaana ay la socday qof walbana waa xaq waaye shukrag calaa waajib waaye waajib ka saaran waaye bulshadiisa annaga bulshadaana noo soo doortay
clean nation waste management shirkadda maarayowka qashinka habbahay dhatiya bermakatuma maasa mandhatis qashan buu hono martale ka soo ismuujmuujaasalay maama mahadsan ogow kalaan been ema kuusow hadalka ilow kambaniya lan heli ku adkaadi qashin heray imboobsike hay kambanigaas clean nation kambani u subu nadaafada lan hel saari clean nation kidki hor kuurbiyaa baydhoba kurjud kurjud qashin oo kuusanaada jarti clean nation inti koyti koy arag nadiifnamaadi ii nadarka lan waali laamiyaalka clean nation kambani agabshay ko unku dhimanayna kumbad ow kulyoonka hoolan kuusowka qashinka ii koranqaadowka nadaafada koo ilama walan hayne bajaajaha mulka eh ya iskaba baalgalan clean nation waste management waana lankataragali hayta beledka ini ban ka hadhikaan kuusaad lamadin beer walaa koo qaldan ma io qaldan idun marta aan koo may qashin le intuun kuusanaada inta le moos dhubiye iyo qashin iyo kushaashif iyo ana qatara iyo wallahi intuun ku kuusanaada hemay ana saweere idana maamulo qashankaada managadaasa may keliin neeshan bakoytay oo nadiifiyo ku qashinka le biyeenu kaalan faylu ku deerti lambarge ku ku ku ku kudmasido halow intaa keliin neeshan koo oo qaad qashinka dhayba kuusanaasay waa kuu iin ma ogayna keerow haddaan kahe clination shirkadda nadaafadda ee clination hoolka dhagoy faytawa kajar bartoshireedie holma dhigaaso bulshay kuligeen inkano iniki hiringna keliin neeshan shirkadda nadaafadda karateeda lay hordhu suglayin miilqashin yaala leedan dhowta ada dhan waxa ka qaaday sidii qashinkihan qashinka dhatiisley likiidhaha kuusa keliin neeshan hoolkarnamo meel laku deeri hilmaantan bulshooy annadaafatu nisfu liimaan nadaafadda iimaanka nisfiye intii qashinka kiinjaro udurna kiinjare haddaba hilmaantan yana xafiiska shirkadda nadaafadda clean nation mayba usakiyaale hakuhorjeedka isbarteemada doctor ayub stadium wali faahfaahintaas dheer kula xiriir koorta lambarshe e eberli halseda eber eber siyeedkii afar soddon iyo siddeed ama koorto kale eberli halseda eber eber siyeetan iyo afar soddon iyo afar haddaba bulshooy kulligeen iskala hiringneen shirkadda nadaafadda clean nation west management
guddoomiyaalka kaamoomka bogtaala kiyaala duleedka magaalada baydhabo yo wali ku waramena xaalado nololeed yo ka nooliin dadka barakaciyaalka yogoona sheegay in xidligan yo umbaahanyin in gurmad lansuubi waxaana ku mid a guddoomiyaalka iyo dadka barakaciyaalka ka nool kaamoomka duleedka magaalada baydhabo iyo idaacadda warsan magaalada baydhabo oon ku warami walibana waraysaday weriyaagana cali koronto بسم الله الرحمن الرحيم انا ما اي ميل اري اليوم على حسن الاري قدوميها كام قصة دير بركعياش قصة ديرو اني اني قدومين كلي انت الله وقت انت انت دق ناين ولا الله ولي دبي ولا هرجوجال شو اني اني قدومين guddoomiye dhibaatada siinka weyn oo hadda kaamka siinka haysata meeb dhibaatada ninka weyn oo kaamku haddanay haysato mayba inkoreyta number one biilaanga ana si intaan degni dadkun adiba arago hayto kullii tubal el aragaas ilaalma ku dhunyin dad dhulka jiifo barakacayaal eh oo nhaysana gurol nlaana ba nlaana maawo nlaana bi nlaana number one bi nin kore bi bi langa ana maadaama adan nin sheegtay in biilaansiin haysata een dadkiina in dad bogtaal ee bilatikooy adina sheegatay in ata gudoomiyihii kaamka ee codsi jeysatay wasaaradda biyo iyo wasaaradda dibadejinta lamadaba wasaaradda dibadejinta iyo wasaaradda biyo macnaha codsi injeysin laakiin wasaaradda dibadejinta hana boobatay dhinuu musqulo haddaad aragaas wasaaradda niindhastay oo hadda nin koriytaya eh wasaaradda dibadejinta mahata ku deerta niinkoyti hana boogatay daraaday agaasimaha guuda ninkooy dhibaatada kolley biyo iyo walwalba hayan usuu naftiisani booqdi in sheegani wali ilaahay amar shee jare dhabe intu ku jaroon agaasimaha liibaanga yahan dhooshii ka aragay kolley tob usuuba ogiye waan odsiganon haya usuu in sheegani waa yahay wasaaradda biyo yana may oo kula kulantan maadaama aad erti yana cod soo jeysaday maya ana ma aragna lan inkooyo hadda ilaahay amar shee jare ninaga biyo ku soodo hadda kuwada hadalnay weli ma jara laakiin dhinac kaste an roorni meel kasto amwal la kala leey oo amwal la falan qayfada amwal hunguru kala fadni amwal welba kala fadni raadini arago hayto omo dun may buahan omo rafaadno barakacayaale awili adib arago hayto hen dhooga laakiin ka sheeganugu kolley ilaahay idin shay wal haddanin kooy oo dhini biino la hadala aragni wali aragnin wal hadda walnin qood ma aragni waayahay dadkan hadda kaamka kiindegin biyo iyo helaayaan inta ku sheenahayaan dadkan biyoyo halaayaan ma aboodaan biyo fo adiba aragoo haytay hadda hortaalaka shalgadadoha jirgaankii biyoa tumunkun shiiran antakarooga dadkun dad abooda ma'e dad walaal eh oo dhinin kaamamka kale noo degan wal ha ku tuugne walaalow geeka shantoonasi bar tumunkoonasi lare walaalu ku tuugi ya antalaka waraabohay maadaama biyo garashayin bi nuunan aboodna ini una gadan unan aboodna mar welba macnaha kaamka dhinigaana ama kaam allaala kaamka hireerkaadii hadda biya ku sheeni kaam guddoomiyi romeelan seed ha kutuushan jirgan waayahay guddoomiye maynin sheegtay in toban kun jirgaankii biyo laku gadadahay een dadka kaamka degan iyo beesada intay ku sheenahan biyo gadadahayan maxay sidaan dadkan walba ma gadadaan aka ari jirgaanka biyo ee toban kun anta karoog dadkan ini gadadaan ma aboodaan aka ari dad oo walaal e ama kaam allaala kaamka walkuwaan hoo hireerkaadii ee tohoban basharata meela un oo guddoomiyaalka ee horjoogyaalka intii una badna walaalow shan jirgaan isi o tuuga un ha tuugadohan yaa dadkan yaa karoogan saasaan yaa adayb ka arag hayta waayahay hataa indhoway may gabadahayana dad badan oo waayeeleye iwaan iid intaba daran dadkan ada inta ka hayta in ada wadda iska dayda in ada wasaarada horjeeyta maya hadda koor miiska dayna inaan wasaaradda aan horjeey miiska dayna kulley walbadana ninkooy hay-ada badana intaan booda ninkooyan wasaaradda walbadana wasaarada ku socdana ninkooyan kolley eh, wala ilaragaas ilaalmaku dhunyilanka inta baniya aragay sideen le imuwalka halaas ana wala siinkiseewa lahayni lanhaniin socdoona male kuleelka hadda jaro aad arago hayto kolley dareemo hayto kar- karliiska hirhiri oo hadda hooslukuka jara adiba arago hayta sida hadda oo eh, ilaahay ama shawaayilada qaar haddii dhooda ka aragayto maamada oo kale hadda inta fadhiyada adib arago hayto walaaya hoos fadhiyada arago hayto hoostiya shiidu walaaya ka jiifta dhibkan haysadoona kanu eh, lang anti una wedna ama meeljeynona miiska dayna dhibka unan haysadoona dhibka saasay kulley tuba may ilaahay amarsiya jaraha an malayay lan kasto geeka gobolka bayka nool oo rooga ho wasiir ay ho helawaan ay ho oday dhaqameed ay ho hay-ade ay kaamkasa dheer ani dheegeeno waana ogyin lankin aragnayna dhegdi ku dheegi an malay lankin walnin qowdawna antale ka sugaan may ahaa gudoomiyaha kaamka u furow
may dheegnay in dad badan marnay ama kaamkan dariska ee bulsho ku awaadeen biilaan adag jartay kaamka ana biyo walaa raashin walaa baa walaa walihaadan wal heeyad sheegadoo tuujiga hore insheenti male muddo inshe bal iwala jiraan inta roogan dadkan inshe dad ha gubiday ha baraka ee ha rafaaday birsho boosa ino gaari la kasheenay birsho ha lugaayno ilio adiba araga hayto Eh, waayahay en, dhibaatada biilaanta ee kaamkan haysata ee la wadaagtay wasaarado wasaarado ana wasaarada biyo ma- i macaadanka yalarey an seedi i us oo insheed meelu ku tabiya seedi hoob ana seedi teleefon sheeli isi an diri ha ila hadalaasa sugle ere waqti kasta insheeda marooglayli ere ha wareeray meyla oo jarooba waay may bi lukweydiyawn waay dadkan inta ka dhammaadahan adiib araga ahayd Eh, wal codsi ee aada jeysatay wasaarado jaraana wasaarado wal odsiga ana jeesidi liiban sheeg shacbaan la hadalay taleefon andiri mas aragna may eray si degdeg eh, kaamkaa tiradiis meega dhantay eri si degdeg e wara oo halaasay eri welina in sheegad walaalkay m- m- wal usaadirina ma aragna maanaha itaaban Eh, waayahay eh, may baa nin sheegtay in dad badan kaamkan degin biyo an haysan ee dhiniga masquulo ku waranba masquul ma qabno kari oo biyo ma qabno oo baad ma qabno oo mayla raayusi baa oo mangla saara ma qabno rooba kooy walaa gurahan leen- eh, leenka wada jar adii baraga hayd dhabkaasan haysa waayahay en, dadka hata kaamka kiin degin eh, biyo iyo waraabahayan intay ku sheenahayan may ku sheenahaayaan kaamkan deriskay iyo booyada iin sheegada shibadahayta maduhaatay bilaanta walaha oo tume maduhaatay ibrishaha nagadaayan maduhaatay hantuugay iin sheegada jirgaan jirgaanku halaayan hayaatul kalamna minka noolin dadkan kaamka En, may baa nin sheegtay oo waana dhiniga fadhiida in fuusta biyo ee lixdan kun iyo kagadadaasa waana iyo saskaga giibsadaayan oo tuman tumunlan qaadaan arrintaas may ku jirta haa nacam nacam jarta Fu- ah, jirgaan biye may la gadayhin tumankun hoob oo tumanka kun ada haysa tooba an halaana lamil ada ku gada tooba an halaan hata lansheenaw baqaable ba an lahayn muddo insheed abaartee oo haddii insheed sanadkaa tahay ku- ah, dhiyaasi iyo dadka maamulka koonfur galbeed ani lan reer koonfur galbeed ee hamar gahoota anka nagana baydhowley gahoota ka nagada iyo go-aansadeen khayr alla sii ah, dadka iyada waliinka qobadi sed sed mela raayus qasa dheer u furow hagarka sadiidin ha torti inshaa sanadka kan ay abaar eh Ro- kuleelka yaala araga hayta iriidi yaala araga hayta ho oo ku roobka oo roobku ba dhamaaye dadkan baahdiiba ma anku doranaa roobkee dhamaaye oona haay ba mahaay sidaan masquul mahaay sidaan raashin mahaay sidaan gargaar degdeg ah ninahan ila deero fadaan
toshashka baanashiiba Baanashiba toosha.
talow kooyaay talow kooyaay Tugsugna koynay tali tusaale waladan haydi turru kanaysi.
tooshateedii wantaadka haayan iyo tabartiyoo laku bahi Sidii basal hambeer ka bahoo galay may tooshka.
baanashiiba toosh iyo baydhabo laha tubi Tobanaynay ogaw.
tooshashka baanashiiba Tayo may ka deero.
tabaroola iyo kii tanaad eba Tooshashka baanashiba.
belanka neefsaday
damara way daarteen baahan oo tinjiraha ingoyba Ya aw todoba sahamiina ma teglan qaado korna mugdo. Koy beerta inka dirto.
mugdi mugdi leen gurtoon koy tooshkan gaaday dareerwa haye aw Mm-mm. maaladibahan kubana masiibo seekadhii tooshkii alla baabuurkaas naalshaysa nuurahaaye ay mudolay beerti iin dhasura tartiib baan gurida fadaytan jirtay
foolan bausuntaa maytamara may waaka baawarkaad sheegas may walasan aftiina haymayu tuurina widaaykayo oo haddale anta kashatamni toosh iibasa unuure aan toosha ahayan tooshish bariime ew baanashiiba dheerow bariima ibeesiyaran baanashiiba toosh mayka deerow tooshashka baanashiiba maynshal bahayana halwaad hal ibar ihona weliba lamuwaad dhadheer i yaryar i weliba kuwa in aftiini koo an hayna sidii koofiyadahan mar
waa hagaag dhugunsidyaal barnaamijkii kulanka warsan oo ookiisin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo meelung yaninkeegii barnaamijka intiuusaa dareeri waliba siinla socodsiyaayey anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana waliba galan wiin ii siyaayey saaxiibkay maxamed xuseen faliir maxamed biikey tan iyo intu barnaamijkan barnaamij eedan bu unareedunku kulmaan waliba siinku ku tabay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu